أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga ale andulisaa ka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgal qarax oo lala beegsaday sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku amartay murtad garguurta inuu la heshiiyo mucaaradka islamarkaana waqtigeeda ku qabta doorasha gaaleedka murtadiinta dibadbaxyo looga soo horjeeda dhulboobka kooxda riddada ay ka wada magaalada muqdisho ayaa ka dhacay caasimada dalka soomaaliya wilaasamigeegada ayaa xamlad dacwi ah kaga dhawaaqday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay waxbarashada fatrada labaad ee macadka khadiija ayaa ka dhacday degmada bua qable ee wilaasamiga ee hiiraan ciidamada xisbada wilaasamiga ee bokool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada tiyeglow ee wilaayadaas munaasabad dib loogu furayay dugsiga hoose iyo dhexe nuurul islaam ayaa ka dhacday deegaanka iidaalle ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaasamiga ee baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taarikhdu ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha jamaadul aakhar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan howlgal qarax oo lala beegsaday sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa la beegsadeen taliyaha maleeshiyaadka ridada booliiska ee magaalada baydhabo iyadoona qaraxaasi uu sabay khasaare soo gaarta ilaaladiisa balse sargaalkaasi si dirqi ayuu kaga badbaaday howlgalkaasi qaraxa ee la doonayay in isaga lagu khariijiyo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta makuuda ee magaalada baydhabo dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku amartay murtad garguurta inuu la heshiiyo mucaaradka islamarkaana waqtigeeda ku qabta doorasha gaaleedka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame awiishiiba xilli uu sii xogaysanayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ayaa waxaa soo farageliyey dowladda salbiyadda ah ee maraykanka xukuumadda kaafiradda washington ayaa lasoo warinayaa inay si toosa u soo faragelisay xiisada iyadoo warqadda gaarsiisay murtad xasan gurgurte oo lagu faray in uu la heshiiyo dhinacyada ka soo horjeeda uuna wakhtigeeda ku qabto doorashooyin gaaleedka sidoo kale waxaa loogu yeeray golaha mustaqbalka soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ayaa iyagana looga yeeray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxay arrintani ka dambeysay markii warqadda ka timid aqalka cad oo qusaysa arrimaha doorashooyinka la sheegay in loo soo marsiiyey dowladaha gobolka oo kenya ay ugu horreyso madaxweynaha maamulka riddada jubbaland murtad axmed mudoobe ayaa ka mid ah dhinacyada gaaray nairobi si shirkaasi ay uga qayb galaan mar kasta uu xoogeysto khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo hogaamiyaasha kooxda riddada ayna soo dhowaadaan arrimaha doorashooyin gaaleedka ayuu maraykanka si toosa usoo dhexgalaa isagoo dulliga awaamiir lagu xalinayo khilaafaadkooda maadaama ay yihiin dabadhilfyo meesha la wada keensaday jazaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba dibadbaxyo looga soo horjeeda dhulboobka kooxda riddada ay ka wada magaalada muqdisho ayaa ka dhacay caasimadda dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed magaalada muqdisho waxaa shalay mar kale ka dhacay isku soo baxyo ka dhalnaha dhulboobka kooxda riddada ka wado caasimadda halkaas oo isugu soo baxeen dadweyne aada u caraysan isku soo baxyadu waxay si gaar ah uga dhaceen isgoyska saybiyaano ee magaalada muqdisho waxaana dibadbaxyada ka qayb qaadanayay dadkii shacabka ahaa ee laga barakiciyey xaafadda debdemiska ee gobolka banaadir dadku waxay ahaayeen kuwa aada u caraysan waxayna soo buuxdhaafiyeen oo la wareegeen isgoyska saybiyaano halkaas ayaynu ku gubayeen taageero sida laga dheehan karo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada maleeshiya ka tirsan murtadiinta ayaa goobta lagu soo daadiyey kuwaasoo awood ciidan u adeegsaday shacab ka cadhaysan qaar ka mid ah shacabka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay dhibaatooyin kala kulmeen qaar ka mid ah saraakiisha riddada ee dhulboobka u qaabilsan murtad xasan gurguurte waxay sheegeen in jirjir iyo dhibaatooyin kale la isugu daray dadka rayidka ah ay ka biyadiideen in dolalka danta guud ee laga barakiciyey la dhiso
yaasiganay baana dilay calayoonaga qof laga dilay ayna siyoobay doonta gaari ku qaatay yaasiganay iyo ninkamidaale macalitaad iyo ninkamina kala sadarasadaa kaka dacwo ka nahay may jeeminahaysaa way jeeminahaysaa
waxay tani qayb ka tahay diidmada xooggan ee shacabka gobolka banaadir ka muujinayaan in dhulalkii ay deganaayeen lagu wareejiyo ganacsato iyo maalnaawayaal ah oo malaayiin doolar ku harqiyey madaxda riddada jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan wilaasyaamigeegyada ayaa xamlad dacwi ah kaga dhawaaqday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena casaam carfaad xamladan oo ah xamlad dacwi oo ka bilaabatay degmooyinkii deegaanada wilaayadda islaamiga gedo magaceeduna yahay xamlatulhidaaya ilaa sabiili najaat wasaadaad ayaa waxay ka bilaabatay degmada cilaacadde ee xarunta wilaayadda islaamiga gedo iyadoona culimmada ay nadwooyinka qabteen masjidka jaamica iyo dhammaan boqosho ay boqdeen goobaha waxbarashada magaalada sida madaarista maraakiista iyo iskuulka magaalada waxaana ka mid ah culimmada xamlada qaybta ka ah sheekh maxamed jamaal sheekh xayaakallah iyo doctor xanafi iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan Eh, runtii ilaahay ama iskale subxaana wa tacaala waa u mahad celinaynaa macalimiinta iyo maamulka ilaahay abaarkiina ha badiyo runtii shaqo culus a haysaan ilaahay idiin kaalmay subxaana wa tacaala qof bini aadan oo wax la baro wax ka dhib badan ma laha qof aan waxba aqoon maskaxdiisa in wax lagu shubo wax laga dhaadhiciyo wax laga soo saaro waa shaqo dhib badan waa ninkii macalin yaa soo mari karo waxaan ku dardaarmaa naftiin u dardaa idinkana u dardaarmayaa horta inaad mas-uuliyaddaas aad dareentaan oo ajir saabsataan macalinimada waxaa lagama helo laakiin waxaa helaysaa arday iyo weji iyo macruuf iyo helaysaa iyo ninkii ajir xisaabsado ilaa ajirkiisa weydiiya subxaana wa tacaala waxaa nafteeda ku dardaa walaalayaalow shucuuru bilmas-uuliya inaad dareentaan oo ummadaas maanta aan la dayacin ilmahaas aan la dayacin xaggeen dayacaad ka imaanin ilmahaas aysan gaalo naga wadanin ilmahaas aysan birta cadow noo noqonin ilmahaas aysan adduunyo raacin intaasaan naftii u dardaarmaya idinkan idin dardaarmaya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu safxada ardayda waxaad ku qoraysaa ilah uga baqa subxana wa tacaala teemka ha luminina teemka ha ku ciyaarina ardayda waxaad u dhigaysaan wax jidiyala ha noqdo wax ummaddaad mustaqbalka anfici doono ha noqdo juquraafiga iyo sayniska aad u dhigaysaan wax degaankeena ka turjumaya ha noqdo taariikhda noo dhigaya wax ka tarjumaya dadkii inaga ina soo maray waxaa ka mid ah sayid imaam axmed guri baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah sayid maxamed cabdullahi xasan baa ka mid ahaa sheekh bashiir baa ka mid ahaa sayid xasan basra ka mid ahaa raggii waddanka u soo halgamay culimmadana qisaskooda soo khulaaseeya ardadu xambaari ummad ummad halgan bay ahayd weligeed halgan nagama dhex dhammaanin weligeed ummad jihaad baynu ahayn weligeed jihaad maanta dowladda islaamka soo socotay inay dowladda islaamka madaxdeeda yihiin ku carbiya insha allahu tacaala qof kastoo maanta ilaahay daacadiisa lagu kari waayey qof kastoo maanta cabsida ilaahay lagu kari waayey qof kastoo maanta xumaantan iyo fuxshadan warhoy ka joog warhoy ilaahay ka baq lagu kari waayey qof kastoo maanta tawxiidka baro lagu kari waayey qof kastoo maanta shirkiga iyo gaala u adeega ka fogow lagu kari waayey qof kastoo maanta salaadda ilaahay daa'im lagu kari waayey ummadda carabkaagii gacantaadii ha ka nabad gasho lagu kari waayey allah subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt rabbiyow waxaan cafis weyddiisanayaa dadkii aan soo dhibaateeyey rabbiyow cibaadadii waajibaadka aan ka tegey ayaan iska soo saxayaa haddaba ilaahay subxaana wa tacaala jawaab uu siinayaa wy kalla ka joogo oo waxaasi waxa dhacaya ma aha wy kolkaasa waxaa la leeyahay innahaa kalimatun huwa qaa'iluha sooma waa hadal ou iska yidhi asiga ninkaasi wy macnaa waa hadal aan meel saarnayn wy waa nin iska hadlay wey hadalkiisana aan waxba ku dhisnayn markaasi wey soo ma jeedid ikhwaan marka waxaa weye waxaa loo baahan yahay qof kastoo anaga naga mid ah war maanta fursad baan haysannaa wey inta aan caafimaadka qabno akhwaani fillah oon sakaraatulmowdka weli aanan gaarin ama qoraxdii meeshay u dhacday aanan ka soo bixin ikhwaanii marka waxaa weeye waxaan haysannaa intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay macallimiinta iyo ardayda madaarista iyo iskuullada iyagoona soo dhoweeyey culimmadii soo booqatay aad baan ugu mahad celinaynaa culummada een soo salaamtay ee macallimiinta iyo mashaaikhda isku jira ah marka waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu kelimaadkan ugu anfaco oo aakhiradannada iyo adduunkanaba kelimaadna anfaco oo yani ruuxaani aan soo galaan aad baana kugu mahad celinaynaa culummada annagana daardaaranka allahna siiyo mas-uuliyaadkii aan hayno oon joognana kulley waan ku imtixaamanay allah noo fudayo macalimintaan soo koobtay macallin wuxuu yahay iyo waxa laga helo inuusan lacag badan laga helin waa la sheegay inta ugu muhiimsan waa dadka un qabriga damaata iminaada nin qada camaluhu ilaa bisalaasa marka cilmun yuntafacu bihi baa ka mid ah saddexdooda nebigu noo sheegay sala allahu alay wasalam marka intaasaan kusoo geenaya idinkana khayr laan siiyo waana soo dhaweyna macaliminta waan ugu mahadnaqayna wasalaamu allah calaykum waraxmatullah bismillaah anigoo salaamaya culimaauddiinka oo dhigta madrasada ceelcadde dugsi sare waxaan ku faraxsanahay martisoorka noo imaaday anigana waan sharfaynaa waan karaamaynaynaa mar walba waxaan jecel lahay inay noo imaadaan waxaan ka faa'iidaysanay mowduuc badan ayay noo sheegeen waxaa ka mid ah qaswatul fikriya meesha ay gaalada naga soo gaadayso waxay kaloo noo sheegeen inuu cadowgeennu badan yahay cadowyaheenna uu ka mid yahay kinyo ardada kinyo waxaa loo dhigaa mowduuc ku saabsan soomaaliya waa cadowgiina annakana waxaa naloo dhigaa kenya waa cadowgiina marka insha allah waxaan leenahay ardada inay ku baraarugsanaato middaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga wansar aadan maxamuud waxaan ka mid ahay ardayda iskuulka dhigata alcadde waxaan gaar ahaan waxaan ahay secondary school galaaska fooban waxaa maanta lasoo booqatay culimo alxarakatu shabaab almujaahidiin waxaan ka faa'iidnay maanta waxyaaba badan sida qaswatul fikr kuwi qaata allaha naga dhigo oo ku anfaco asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka mid ahay ardada dhigato iskoolka celcadde gaar ahaan secondary school waxaa maanta nagu soo booqday iskoolka culamaa uddiin waxaan uga mahad celinaynaa muxaadarooyinkaay noo soo joodiyeen xamladan dacwigaah ayaa waxay si toos oga socotaa degmooyinka deegaanada huulaayada islaamiga hegado jazaaka allaahu khayran walaalka casam munaasabad lagu maamuusiyey arday dhammaysatay waxbarashada fatrada labaad ee macadka khadiija ayaa ka dhacday degmada buuca qable ee wilisaamiga ee hiiraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen yaasir moxmed munaasabadaani oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayey fatradii labaad ee waxbarashada dufcadda shanaad ee macadka khadiija binti khuweylid oo ah macad soo saara haween daaciyaad ah ayaa waxay ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana xafladda ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo kelimo towciye ah goobta ka jeediyey ayaa si aad ah ugu dheeraaday cilmiga iyo fadliga uu leeyahay
cilmiga iyo ahalkiisa alla subxaana wa tacaala wuu ammaanay meelo badanoo qur-aankiisa ka mid ah yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat mu'miniintiiba si guud loo sheegay oo qofku iimaan hadduu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waa kor yeelay mu'miniinta marka la sheegay kadib ayaa si gaara loo taabtay waaladiina uutuu lcilma darajaat oo mu'miniinta inteeda kale way ka sarreeyaan waa macnaheeda way ka sarreeyaan wax nabiga calayhi salaatusalaam lagu yidhi alla weyddiiso inuu kuu siyaadiyo cilmigaa jira culummadu waxay leeyihin haddii wax uu jiri lahaa oo cilmiga ka fadli badan nabigaa la amri lahaa inuu ilaahay ka barya inuu u siyaadiyo
ardayda dufcadda shanaad ee macadka khadiija ee sagootiyey fatrada labaad ee waxbarashada ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوفنا الأمناء ومرحبا بالجميع فنشكر الله على هذه الحفلة المباركة لاختتام لمعهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات بمحافظة بقع قبلة لولاية هيران الإسلامية فاعلموا أيها المسلمون المستمعون أن لأهل العلم منزلة عالية ودرجة رفيعة قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واحمدوا الله الذي أكرمكم بنذير قام فيكم فنصاح بخطيب فاتاح الله به كل خير نلتموه وشراح ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولما قرت جاءت ومات رسلنا رسلنا إبراهيم إبراهيم بالبشرى بشارة سببت ذي ولي ماتي قالوا حيدا إنا أنا مهلكو كوي هلاقا يانا أهل هذه القرية قرية تنه أهل كذا إن أهلها أهل كان كانوا وحيها ظالمين كو ظلمي فلياله كل ما نشا من المذون فذاك أمر ليس بالمظنون وكل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لشراتي ومن الإيمان إن لرمي وحاكمت به الله وبكتبه كتبتيسة الإيمان إن لرمي بأن القرآن قرآنك كلام الله إنس كلام إلهي منزل لسو دجي غير مخلوق نسوا مخلوق آن منه الله حقيسا يا بدأ لك بالله وإليه الله حقيسا يعود لو علنيا nabadoon cali maxamed cismaan afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si aad ah ula dardaarmay ardayda macadka khadiija gabdhaha daaciyaadka ah ee khayrka badan waxaan leenahay insha allahu tacaala ma raba inaan warka badiyo ha la sameeyo dadaal badan cilmi ma dhammaado waxaa la rabaa inaad sii wadataan sii dadaashaan juhdi fara badan aad samaysaan weliba waxaa loo baahan yahay inaad la aamustaan lama rabo waa inaad dadka ehelkiinna ah in ay ka faa'iidaystaan waxa aad soo barateen macadka khadiija bintu khuweylid oo ah macad soo saara haween daaciyaad ah ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga balse waxaa xusid mudan in faraca boqa qable uu yahay faraca ay ka qalinjibiyeen dufcadda ugu badan ee ka qalinjibisay macadka khadiija bintu khuweylid jazaaka allaahu khayran walaalka yaasir ciidamada xisbada wila islaamiga ee bokool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada tiiglow ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen abuu xasaan goob fagaaro ah oo ku taalla degmada tieglow ayaa gelinkii dambe ay shalay lagu gubay waxyaabaha maanka dooriyey ee qayb ka mida waxyaabaha dhacay kadib howlgalle ciidamada xisbadu ay ka fuliyeen gudaha iyo duleedka degmada tieglow dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay goobtii lagu gubay agabyadan dhacay iyo waxyaabaha maanka dooriyo ee ciidanka xisbadu ay kusoo qabteen howlgalladii ugu dambeeyey ay sameeyeen malaaqa beesha jirible ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim cali maxamed oo loo yaqaana dhaysane iyo mid ka mid a waxgaradka degmada tieglow oo ku sugnaa goobtii lagu gubay agabyadan ayaa ganacsatada u sheegay inay waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha maanka dooriya ka ilaaliyaan bulshada arrintaana ay ka waantoobaan allahana ay oga cabsadaan may ba argahaynaa ini may buaha faqaraha tieglow likagobahay waxyaala muskaraad ah oo may buahan shareecadan ka banaawayna likagobaha aragahayna saas daraadiya markan may balena dadti muslimiinta in sheegana dhammaan haddii ganacsata haada fadeen iyo haddii dadti walaanka hoogle haada fadeenba in ilaahay ku obsadana subxaanahu wa tacaala waxyaalahan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dardaarmay kullu muskirin xaraam arri iniliku dheerada marka walaada anta ka gadahayta onagada ba'an baahan naftaa ba'an baahan ini ada may buahan sadaqaysato aakhir walkan anfacaanba may buahan kiin kufayle ganacsatadana mayba insha allahu tacaala guud ahaan in sheegaane walaalayaal raashinkan dhihi ini may buahan han deegaanka laku ilaaliya sidii may buaha han qofka may buaha haddii mas-uuliyadan wel mas-uuliyada leeyaha ganacsada muslimiinta ganacsatii dhina ganacsiga mas-uuli ku eyin xoolasho may buaa inii ool wanaagsan haka gadadaan taasaan ka baaqana hoob ilaahay ara ganacsatada maylena shayga xalaal ee may buaalka ganacsadka ganacsaday ee maylena dadka oo walaalahan ee xumaanti walaalu reewaysa inay ku too bisheenaan walaalaha mujaahidiinta hamin igii garabtiigana garabkiina dadaaleen mayba waajibkina guduteen haddan maysinglena dadaala dadaalkasii dara ee maysinglena dadka mukhaadaraadka in badan maybua maskaxyan masiin roong aafmahatan masiinroong shiika ganacsatan xaaraamu maybu hoob hantadkiibaad makaxajiyi korta ulumadan insheeg markas wayna insheegahay ganacsatan iyoonama insheeg walaadhihi in iyonu reebaan mayba isku fiiran taariikhtiyo malaaq ibraahim cali dhaysane ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey ciidamada xisbada maamulka islaamiga ee degmada tieglow ee qabtay howlgalkan isagoona ku boogaadiyay hawshan ay bulshada u hayaan mayba mahadnaqaanaha xisbiga maybuahaha macruufka faraaw oo munkarkana reebaw may buahaha jazaakumallaahu khayran lana dadaalkiin dadaalka dara ilaahay may buaha abaalkii mayba masiin ku qadiyo insha allah unuuna macagin ahaadan hoob ilaahay araga oo ilaahayba maarata ogolaado insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu gudoomiyaha ganacsatada degmada tieglow madjanaay ayaa dhankiisa sheegay in shakhsiyaad ka mid a ganacsatada ay keenaan raashinka dhacay iyo waxyaabaha maanka dooriyo isagoona ugu baaqay inay allaha kaga cabsadaan arrinkaasna ay ka fogaadaan islamarkaana ay taariikhda fiiriyaan ka hor inta aysan raashinka keenin waxaana uu ugu dambeyntii u mahadceliyey ciidanka xisbada ee hawshan qabtay may daawadahoyna aragahoyna geedka muqaadaraad may kumad ahe waxyaabo dhacay bagaash ah iyo argahoyna maasha allah may eedan dadaalay oo dadaal badanna muujiyey raggii xisbigahay raggaas boqolkii boqol eedan ka mahad celiyaana unagoo ana guddigii ganacsatadii kaastaan gudoomiyihii ganacsatadii kulan ka hadlaaw waxyaabahan dhacaw cid oo shagsi ah iyo sheenahoyte marka hor maylana ilaahay ku obsado cidaas oo waxyaabaha dhacay sheenow oo dee hukuumadda raashiinka waxyaabaha bagaashka ah ma hakananagay waltaaragdiyo dhow insheenten akhyaaray waltaaragdiyo dheer nin sheena xisbigii oo waxyaabahan sameeyey oo dadaalkan dheer sameeyey iyo mahadeliyaana ciidamada xisbadu waa lafdhabarta bulshada waxayna ka shaqeeyaan macruufka halka xumahana ay reebaan iyagoona gacantooda ku suuliya munkaraadka marka ay arkaan jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan munaasabadii loogu furayey dugsiga hoose dhexe ee nuur islaam ayaa ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaas saamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkan bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad siyarsaraha loo soo agaasimay dibna loogu furayey dugsiga hoose dhexe ee nuurul islaam deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaad islaamiga ee baay madarasada nuurul islaam oo ka mid ah madaariista hoosegta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadan ayaa lagu sameeyey dib u dayactir iyadoo ay dhismaheedu ay iska kaashadeen bulshada deegaanka iidaale sida uu madasha xafladda ka sheegay malaaq aadan cabdiraxmaan oo ka mid ahaa guddigii loo xil saaray dayactirka madarasadan walaayid osa badan an geedni ilaahay barka mahadsan arranti allahan inagi guddidiima di una fadheeni hay-ad manqayliisin gaalo manqayliisin fadheenay wada talinay bulshadii idaala madi una ka talini ganacsiga oo idaala degin muslimiinta ee eedii eed alliyo kaalinwiin ku qaadadeen may kale kaalinwiin ku qaaday waasadiya kaalinwiin ku qaadadi ilaahay baka ma hasan wali unamugo horti rafanoo rafanoob hata nuurkun ali roog ilaahay baka ma hasan waa ilaahayna si ay una oo arda eed hay-adna walankuweydiini gaalana walankuweydiini meelikada niinban kun deeganana niinkadlahayniya isgoolkii maya ardaeed ilaahay amarsheeya niinbogi alxamdulilah ilaahay baka ma hasan alxamdulilah maysiin sheegane dadka geeki mariydii ardeed walbiyowka eedaandhabaay hata alxamdulilah ilaahay kama hasan antiraayi muslim surintey alxamdulilah lankastaba ardeeda kunshayna ka talida kor sidii walanku heraana kaasee sidii walan qobsadaawna kaasee dhowaan gudaha madarasada ee deegaanka iidaale waxaa lagu qabtay xaflad agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay taasoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan maamulaha madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale ayaa soo gudbiyey madarasadan iyo waxyaabaha lagu baran doono oo taariikhdii hijrigeena ka beedanta bili lixeed kun afar boqol afartan iyo todoba hijri insha allahu tacaala se dadkii oo horey sheegeen oo boorkan ku argahaytan may dib lan furay oo la dayactiray oo dib u hagaajin lan sameeyey madrasada nuurul islaam oo idaalka yaal muxaafadada baydhabo marka maysan lana insha allahu tacaala ardayda inay ku faa'iidaysadaan kow maadadan koreyto la ka qaadadaw mayo alriyaadiyaad ama xisaab inay maybuha qofka bidaayo ku bilaawd ilaa maybuhaha mustawfay laisku deeraw ilaa dugsi hoos dugsi dhah insha allahu tacaala may kale madrasada waxyaabaha laka barada kumadee alluga carabiya lugatu lqur'aan lugatu ahli ljanna kitaabatan wa qiraa'atan wa mahara takalumiya waxyaabaha kale laka barada umayo altarbiya alislaamiya tarbiyada islaamiga waxyaaba badan aan iska jarta may ka jara xadiidka naba calayhi salaatu wasalaam fiqihigiya ka jara tafsiirkiya ka jara wal badan aan iska jaran marka may kale waxyaabaha laka dhakaaw kale may kumade culuum ama saynis waxyaabaha kale laka baradaw mayo aljuqraafiya oo laka baradaw maybuwa soomaali guud ahaan iyo caalamul islaami laka baradaw marka insha allahu marxaladaasna may gaadadaase saddex sano gudaaj iyo yamayl faday ina marka maybuwa ardayda ku dhammaayaan insha allahu tacaala dugsi hoos iyo maybuwa fahmeen mid ka mid a waalidiinta deegaanka iidaale ayaa bogaadiyey madrasada isagoona ballanqaaday inay si hagar la-aana uga faa'iidaysan doonaan waxbarashada lacag la-aanta ah ee laga hirgeliya deegaankooda maamulka islaamiga ah qaywajiga kala duwan oo muxaafadada degmada baydhabo oo maqarsha iidaale eeyey an horeyto oo tacliintan iyo dadaalkan iyo juhdigan aan imbiyeyno hadda geeka gebagabadii oonu fadhiino unoo hadda talaadiya iyo meelaha maraytununu ogayno leynan inkiweeriyeeda oo diyaar ee taa qeyboj ee walaajan la habeey yeedoo hataa maybu waha qarash in hayne sabiili ata sidii oo nog muslum lalafadaayina lahan diyaari bee sidii ana maybu waha walaayada islaamka ballan qaadi keliya awlaadiya wala baree henshaana walna malsihin ku fadaw meeldhow malku helaw marka warkaas eed eedaan ka faraxsagna waana kul i eedaan ka qanacsagna awlaada ilaahi subxaanahu wa tacaala nii hiboyey mas-uuliyad noo saaranaytay intii muslimnimo laka tarbiyeeyo sunnada nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi la baro jidka ilaahay la tus ilaahayni waajibiyiina dad unan aamina korno mas-uuliyaddaasna aan qalamaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala hanin diri baa ilaahay niinshaanay awlaadinaka wareejinay manhajka iyo qaabka iyo jadwalka nin akhriyayna eedanka ganacnay ugu dambeynna waxaa madasha xafladda ka hadlay suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha hariin isagoo dhankiisa jeediyey talooyin iyo tawjiihaad ku aadan xagga waxbarashada maktabka oo maktabu tarbiya wa tacliim oo fii wilaayati baaya alislaamiya runtii may baadsaglana jazaakum allahu khayran siinka sugaani marka insha allahu tacaala huul kasta markii ontay bilaawata runtii isku dhib badanta runtii aybaano araga doontaan walbadnaysan ka faraxaasan yanoo araga doontaan xaqiiqatan haddii oonata un ena nuqabadii gobolka runtii maybaa ardaysiin ballan qaadane haddii oo maktabkii tarbiya wa tacliim haddii atiin insha allahu tacaala yaala la diyaarsagna hanti la diyaarsagna ra'ya la diyaarsagna wal kasta oonanta isin marka haniinku baahatam insha allahu tacaala gee ionay arda marka maybuaha ee hamiinba garabkiinga keen insha allahu tacaala madarasada nuurul islaam ee dib looga furay deegaanka iidaale ayaa ku biiri doonta xarumaha waxbarasho ee si guud oga furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxaana lagu qaadan doonaa maadooyinka iyo duruusta kale ee ka baxda xarumaha hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan deegaanada wilaayadan muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa si adaa looga dareemayaa horumar ballaaran oo xagga waxbarashada kaasoo ay ku tallaabsanayaan bulshada deegaanka kadib markii ay sameeyeen iskutashi ku aadan horumarinta goobaha waxbarashada jazaaka allaahu khayran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saak waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtogeliy oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahyaga muslimiinta ood kumasantii dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanah wa tacaala idinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak